فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa qodobadan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah magaalada bacaad weyne ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo soo gashay gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin kadib markii halkaas ay isaga carareen ciidamadii huwanta ahaa faahfaahin ku aadan ciidanka dowladda federaalk oo maalinba magaalo baneynaya ayaan idiin soo gudbi doonnaa hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo ummadda muslimiinta ah uga tacsiyeeyey geerida sheykh almujaahid khaalid baadarafi amiirkii alqaacidada yemen bayaan ka soo baxay xarakat shabaabulmujaahidiin ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa dhallinyaro dibadda ku soo waxbaratay oo ku soo laabtay dalkooda oo beeray afartan kun oo midhaha qaraha ah maxay ka faa'iidayaan qarahaas hawsha ay qabteen sidee bay dhiirigelin ugu noqonaysaa dhallinyarada soomaaliyeed oo shaqola'aan ka cabanaya barnaamijka dhuuxa ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale caawa dhuuxa idinkugu haynaa kaarka ay hay-adda w f b da bixiso ee lacagaha loogu tuuro beeralayda iyo xoolodhaqatada oo lagu tilmaamay inuu yahay kaarkii dilay ummadda soomaaliyeed mid ka mid ah dadkii lagu halligay ayaan idiin soo gudbi doonnaa qodobadaas ayaa caawa barnaamijka ku maqli doontaan ee u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ramadaan mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhegaystayaal intaanan idiin soo gudbin qodobadaas iyo faahfaahintooda waxaan idiin soo gudbinayaa goosgoos ku saabsan xubno muhiim ah oo habeen dambe inoo bilaaban doona أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa xubinta soonka iyo caafimaadka
isfaham la-aanta ka dhexaysa hormoonka insuliinka iyo sokorta ayaa meesha ka baxaayo kadibna qofkaasi bisha ramadaan waxay u noqonaysaa bilaha ugu fiican ee nolosha soo martay oo sokorta ay degan tahay cuntooyinka ugu fiican ay tahay suxuurta inuu qaato waxaa u fiican kuwa aan horey oga milmeynin dheefshiidka oo tartiib tartiib loo sii daayo maxaa laga faa'iidayaa cuntooyin waxaa jira haddii markiiba la qaato isla markiiba dhiigga lagu darayo oo qofka ka baxayo taasna qofka uu dareemayo gaajo ma aha xilliga suxuurta qofkanu biyo badan cabi karo weliba waxaa qofka looga digaya inuu iska ilaaliyo cabitaanada aadka u fara badan oo sokorta ku badan tahay taasoo keeni karta gubashada jirka iyo oon inuu dareemo suxuur kadib uu cunto cuno lix saac lix saac kadibna uu dadka la afuro sida ku xigta marka waxay noqonaysaa in mar walba lasii fageeyo quraacdiisa kadibna xilliga dadka afurayaan uu afkaasna uu hala cuno
xubintan oo ka kooban lix iyo toban qaybood oo muhiima ayaa waxaa soo jeedin doona ditoor qorax oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka guud ee jilib waxaadna kula socon doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale waxaad dhuuxa waraysyada ku dhagaysan doontaan xubin kale oo aada muhiim u ah xubintan ayaa waxaa la yidhaahdaa ramadaanka bishii futuuxaadka haddaba kala soco xubnahan barnaamijka dhuuxa waraysyada inshaa allah
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
رعوني بحب وإكرامي waa hagaag magaalada bacadweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxa ay gashay gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidanka dowladda federaalka ay isaga firxadeen deegaan hor leh oo dhaca koonfurta gobolkaas ciidamada wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa gelinkii dambe maanta waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka bacadweyne kadib markii ay isaga firxadeen ciidankii huwanta ahaa goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay jihooyin kala duwan ka soo galeen magaalada islamarkaana ay fagaarayaal ugu muxaadireeyeen dadka deegaanka war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si nabadgelyo ah kula wareegeen bacaadweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda ayaa xalay ilaa saaka isaga baxayey bacaadweyne laba maalin ka hor ayay ahayd markii mujaahidiinta ay sidaan oo kale ula wareegeen deegaanka camaara ee dhaca koonfurta gobolka muduga
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyisay geeridii ku timid amiirkii qaacidada yemen bayaan ka soo baxay hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ummadda muslimiinta ah looga tacsiyeeyey shaykhaas oo ay baahisay alkataa'ib waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeena salmaan axmed bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa looga tacsiiyey geerida sheekh khaalid bin cumar baatarfi hogaamiyihii mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab kaasoo dhowaan lagu dhawaaqay geeridiisa bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga waxaa istiftaax iyo furfurasho kadib lagu bilaabay الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم wuxuu allah ugu bishaareeyey muhaajiriinta mujaahidiinta ah darajaadka kuwa ugu waaweyn iyo martabada liibaanta sababo ku aadan kaalinta ay cibaadaadka hijrada iyo jihaadka ku leeyihiin diinta allah oo aanay jirin cibaado kula tartami karta ajarka mujaahidka muhaajirka ah ayuu alle ka dhigay shahaado ha ku dhinto dagaal ama firaashkiisa ha ku geeriyooda e allah wuxuu yidhi
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما
waddadan heybadda iyo milgaha leh ee ah dariiqa hijrada iyo jihaadka ayuu ku baxay mid ka mida hogaamiyaashii ugu muuqday ee ay lahayd ummadda muslimka ah ahaana faaris halyey ah oo ka mida fursaanta ugu hufnaanta badan ee ummadda muslimka ah waana nin masiiradiisana furka iyo siismada ku xardhay dhiigga laga soo bilaabo maalmihii jihaadka afghanistaan ilaa iyo maanta waxaa ka buuxay masiiradiisa jihaadka ibtilaa'aad iyo imtixaanno laakiin wuu ka run sheegay isagoo ku dayanaya saabiqiintii hore kamana leexanin hadaafta sarsare ee jihaadka mana ka daalin culeysyada iyo takaaliifta hijrada ramaqii ugu dambeeyey noloshiisana wuxuu oofiyey ballankii baycada kamaa naxsabuhu waxaan booskan tahniyada iyo tacsida ah hambalyo ku aadan geerida sheekha mujaahidka daaciga ah ahaana muraabidka sheekh khaalid baatarfi uga diraynaa ummadda muslimka ah wuxuu ahaa sheekhu nin gobeed aan diintiisa baylaha uga dhigin dawaaqiidda iyo gaalada alle ha ka aqbalo darajaadka sare ee jannadana ha geliyo waxaan hambalyo iyo tacsi gaar ah u diraynaa ciidamadiisa mujaahidiinta ee ka howlgala jasiiratulcarab iyo meel weliba waxaan kula dardaarmaynaa ixtisaab iyo inay bishaaraystaan ummadda aanay hogaamiyaasheedu dib ugurashada samaynin markay nafta ka sii baxayso waa ummad xaq u leh inay faanto sharaf dareento guulna ay hesho xambaaridda risaalada islaamka ma ahan halkudhigyo macaan iyo kelimaad maran balse waa macaani ka biyo cabta arwaaxdeenna iyo dhiiggeenna islaamka dartii ayaana loo imtixaanayaa rakhiisna waxaan uga dhigaynaa wax weliba oo qaali ah oo ay nafteenna ka mid tahay wuxuu sheekhu ka guuray dunidan isagoo sharfoon gadaashiisana kaga tegay guutooyin dagaalyahano adag ah kuwaasoo u hiilinaya shareecada diinka allahna aan uga leexanaynin mid wax dhaliila dhaliishiisa wuxuu raayada u dhiibay gadaashii hogaamiye cusub oo ay saaxiibo ku ahaayeen dhabbaha hijrada iyo jihaadka kuna sugnaaday dariiqa nafurka kamaa naxsabuhu halkan waxaan hambalyo uga diraynaa sheekh abileyth sacad bin caatif alcawlaqi oo qaaday raayada kadib istishhaadka hogaamiyaheenna taasi waa sunno sugan marka laga hadlayo samaynta halyeynimada iyo sharafka waxaana allah u weydiinaynaa inuu sugo oo u dhowro gacmihiisana uu fatxi ku keeno hogaamintiisa jihaadka jasiiratulcarabna uu ku shaafiyo laabaha mu'miniinta ugu dambayntii wuu tegey sheekh khaalid naf welibana way dhadhaminaysaa geerida laakiin wuxuu gadaashii kaga tegay dhaxal isugu jira cilmi jihaad iyo akhlaaq oo ay tahay in la dhowro la iskulana dardaarmo ee aan alle uga cabsanno xifdinta dhaxalka shuhadada iyo in lagu dhaqmo talooyinkooda allow ka aqbal shaykhayna amiirka ahaa ee khaalid baa tarfi dejina daarta saadiqiinta iyo shuhadada siiradiisana waxaad ka dhigtaa rasaasta jihaad dherarsan ilaa maalinta malxamadaha waaweyn ayaa lagu soo khatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga tacsiiyey gerida asheekh khaalid baatarfi amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab oo ay mujaahidiintu dhowaan ku dhawaaqeen inuu geeriyooday
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa markaanne aynu aadno dhanka iyo gobolka mudug dhalinyaro ku nool deegaan hoostaga magaalada gaalkacyo ayaa ku guulaystay inay beeraan ilaa afartan kun oo miraha qaraha ah oo ay bisha ramadaan u iibgeenayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada mudug bari iyo sidoo kale gobolada u dhow qaar ka mid a dhallinyarada ayaa ka sheekeeyay sida ay uga faa'iidaystaan tacabka qaraha iyo faa'iidada ay ka helayaan magacaygu waa suhayb cabdinuur cabdulaahi beerta aan joognana waa beerta roob combany oo ku taala ee ceelka ximxoor ee deegaanka godod hoostagana ee magaalada gaalkacyo gobolka mudug puntland soomaaliya aniga waxaan ka mid ahay ardada wadanka banaankiisa wax kusoo baratay soo baratay kuliyadda beeraha waxaa suurtagal ah in ay la yaabaan dadka qaybtooda dhahaan ninba in dhalinyaraa inta tegay wadanka banaankiisa oo beera soo baratay marka taasna waa waa waa fikradaha aan u baahannahay inaan ka bedelno dhallinyaradeenna oo kula talina inay dhanka wax soo saarka ee ay xoogga saaraan marka ay wax baranayaan qeybta maanta aan taagannahay waxay qeybaha kale uga duwan tahay waxaa ku beeran qarihii aan ugu diyaar garoobeynay in aan maxaan kura iib geyno bisha rabadaan qarahan wuxuu la eg yahay ama ka badan yahay ilaa afartan kun oo geed maanta waxaa la joogaa xilligii aan guri lahayn oo u iibgeyn lahayn magaalooyinka kala duwan gobolada puntland oo ay uga horeyso magaalada gaalkacyo kan waa bislaaday bismillaahi kaalay qaada kan waa bisayle qarahan hadda waa bisil yahay maasha allah si fiican buuna u bislaadayo bisaylkiisii waa gaari inuu bislaado waxaa lagu garanayaa waxaa qalalaysa caleenta yartaa ee meeshu geedka ka haysto ayaduna ka haysata waxaa yarkaasoo maaragto qalalay ha afkiisay ku taallaa taasoo marka taa hadday mar qalasho macnaha taa geedka ee mirtaan biseyl uma harin biseylkeeda darajadii biseylka way gaari meeshaan tan waxay ka caawinaysaa in uu muddo kuusii yaallo mirta aysa isbedelin mar walboo tan aa ku jedhid waxay kaa caawinaysaa inuu muddo kuusii joogo oo macnaha haddii suuqa u iido kale ivan meel aa iska dhigatid aysa mirtu isbedelin intay soo qalalaysa marka tan jaanis buu haystaa ha isma bedelay dadka qaybta dhowq ku kala duwan yahay waxaa kaloo maxaan ku irahdaay muhiima qofka gadaya inuu khabiir yahay oo yaqaan u xulo oo weliba si kalsooni le intuu saa ugu jaro oo hadhowta kala soo dhexbaxo qaraha markii hore dadku waxay ka keensan jireen koonfur laakiin hadda waxaan isku dayaynaa in aan haqabtirno dadkeena reer puntland gaar ahaan gobolada maxaan ku irahdaay hadda ay beertu ka beeran tahay iyo haddii ilaah yidhaahdo gobolada kale ee magacayga waa maxamed maxamuud si aa ujeedaan qarahan waa qarihi hadda aan soo gurnay halkan aan ku diyaarinay qolo kambani aa soo dalbatay iyagaan halkan ugu soo diyaarinay awal anaga qorshayagu wuxuu ahaa saddex beri afar beri ama laba beri rabadaanku ka dhimanta inaan suuqa geyna laakiin ka hor baaba dadku ay soo dalbanayaan inagoo aan weliba suuqa geynba marka xataa dalbaadku iskaga imaanayaan meelo ka ka baxsan gaalkacyo oo isla gobolka iyo ama puntland gudaheedaba ah marka anagu marba waxaan diyaar u nahay meeshii markaas waxa weeye kastomarada ay joogaan inay xilli alaal xilliga ay rabaan ay naga soo dalbadaan annaguna aan qiimo macquula iyo maaragtay qara tayra aan aan siino runtii barnaamijka la dhaho shaqa la-aan badan baa jirta waa barnaamij been ah shaqa la-aan ma jirtee waxaa jirta aqoon la-aan badan dadku hadday aqoon lahaan lahaayeen oo waxa weeye wax baran lahaayeen aqoontoodaasay ku cilbixi lahaayeen maanta waxaa weeye xilligii waxaa la joogaa dadku ay aqoontooda soo bandhigi lahaayeen wax soo saarkoodana kor ay u qaadi lahaayeen dhallinyaradana waxaan kula talinayaa in aysan guryaha iyo muqaaxyaha fadhine ay waxa weye baadiyaha la isku arko oo ninkii xoola tabci kara xoolihiisa tabco ninkii beer tabci kara uu beertiisa tabco haddii ay aqoon yaro jirtana aqoontii hadda wadanka waa taala tii beeraha iyo tii xoolaha labaduba marka dhallinyarada waxaan dhihi lahaa in fadhiga laga kaco oo wax la beero wallaahi qaruur horta waa aada u waawen yahay maasha allah wakti iyo waxaa gelay iyo ka warqab hadday noqoto xagga daawada ilaa min intii dhulka la diyaariyey ilaa maalinku soo go-ayey waxaweye rag baa in shacan ka qaadina waxa weeye xaaladiis la socday marka kole qorshaayo waxa weeye inaa in badan insha allah sanadkaan aan kaga faa'iidsana rabadaanka wallaahi dhaqaalaha laga heli karo waa dhaqaale aada u badan qaraha laga helayaana dee geedka hadduu saddex xabo ku siiyo oo xabadii ay kuu baxdo afar dollar ama saddex dollar adiguba isku dhufo waa wax aada u tiro badan so dadka waxaan kula talinanaa in ay weliba mawsimyada laga faa'iidaysto rabadaanka oo kale in laga faa'iidaysto yow dhadhanka kole hadba dee waxaa laga yaabaa qofo dhadhanka sibu u yaqaana laakiin annagu inta badan kan lookalka oo halkan ka baxa gudaha gobolka ba aada noola macaan marka loo barbardhigo midka gobolada kale ka yimaada sababtoo kaasi wuxuu soo geliyaa traag iyo safar dheer waxaaba laga yaabaa isagoo aan maaragtay xaalad fiican ku sugan inuu soo gaaro laakiin kan isagoo freesha waxa inta badan dadku cunayaan fariinta aan diraya waxay tahay in deegaanka puntland ama deegaanada soomaaliyeed oo dhan ay wax walba ka bixi karaan geedkan hadda aan hoos joogno waa cambe maasha allah waxaa weye miraha saaran geedo kaloo badanoo cambaa waa ku yaalaan beerta geedo badanoo liina ku yaala marka dadaalku shacabku waa muuqdaa oo waxaa weye qof walba iyo taagtiis fariinta aan fariintaa ku laabayo waxay tahay in maamulka dowladda ay waxaan ku irahdaa dhallinyarada ku dhiirigeliyaan wax soo saarka ka caawiyaan ceelasha ka caawiyaan soolarada waxaa jira dad badan oo wax soo saari lahaa laakiin aanan haysan maxaan ku irahdaye awooddii aqoontii leh u baahan in la maalgeliyo si ay waxaa weye gacmahooda u dhunkadaan dadkooda wax ugu qabtaan ayaguna wax uga faa'iidaan wallaahi dhalinyarta xoogooda iyo maskaxda inay ka faa'idaystaan waddanka horta aad baa loogu baahan yahay waddankana wax aan ka bixi karin maleh dhir walba waddanka waa ka bixi kartaa wixii la geliyey wakti iyo aqoon iyo dadaal way miro dhalayaan marka dhalinyarta waxaa la rabaa inay ka faa'idaystaan ciidooda inta badan ay beertaan hadday xoolo dhaqanayaan xoolihi ay ku dhaqdaan ama sida hadda annaga aan u wadnoo kale xoolihii iyo beerihii ay isku wadaan oo agrobastro ay ka dhigaan marka fursad badan fursado badan oo xagga beerahaaba waddanka ka bannaan dhalinyarta wixii aqoon u baahan ama u baahan in laga caawiyo xog ah ama de noqota information way jiraan jaamacada hadda waddanka bixiya ama annaga bahdeeda beerahaaba diyaar u ah inaan gacan qabano dhalinyartii inta iyagu cagooda ku istaagaya aan bal la soo dadaalna insha allah أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa xubinta soonka iyo caafimaadka
isfaham la-aanta ka dhexaysa hormoonka insuliinka iyo sokorta ayaa meesha ka baxaayo kadibna qofkaasi bisha ramadaan waxay u noqonaysaa bilaha ugu fiican ee nolosha soo martay oo sokorta ay degan tahay cuntayka ugu fiican ay tahay suxuurta inuu qaato waxaa u fiican kuwa aan horay oga milmaynin dheefshiidka oo tartiib tartiib loo sii daayo maxaa laga faa'iidayaa cuntooyin waxaa jira haddii markiiba la qaato isla markiiba dhiigga lagu darayo oo qofka ka baxayo taasna qofka uu dareemayo gaajo ma aha xilliga suxuurta qofkanu biyo badan cabi karo weliba waxaa qofka looga digay inuu iska ilaaliyo cabitaanada aadka u fara badan oo sokorta ku badan tahay taasoo keeni karta gubashada jirka iyo oon inuu dareemo suxuur kadib uu cunto cuno lix saac lix saac kadibna uu dadka la afuro sida ku xigta marka waxay noqonaysaa in mar walba lasii fageeyo quraacdiisa kadibna xilliga dadka afurayaan uu afkaasna uu hala cuno
xubintan oo ka kooban lix iyo toban qaybood oo muhiima ayaa waxaa soo jeedin doona ditoor qorax oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka guud ee jiriba waxaadna kula socon doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale waxaad dhuuxa waraysyada ku dhagaysan doontaan xubin kale oo aada muhiim u ah xubintan ayaa waxaa la yidhaahdaa ramadaanka bishii futuuxaadka haddaba kala soco xubnahan barnaamijka dhuuxa waraysyada inshaa allah
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم waa hagaag barnaamijka dhowxa waraysiida ayaad weli maqlaysaan hay-adda w f b ee hoos tagta waxaa loogu yeero qaramada midooba ayaa waxa ay bixisaa kaar kaasoo ay siiso dadka soomaalida ah ee beeraleyda ah iyo sidoo kale xoolo dhaqatada hay-adda w f b kaarka waxay ugu talagashay in dadka ay beerahooda ka soo guuraan xoolo dhaqatadana xoolahooda iska xaraashaan taa beddelkeedana oo keliya ay sugaan lacagaha yar oo ay ka helayaan kaarkaasi dhagartan halisteeda wadata ayaa w f b waxay ugu talagashay in dadkaasi keliya ay wax ka sugaan hay-adahaas taasoo keeni karta in qofka qaraarkiisa ay gacanta ku dhigaan kaarkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay dilaagii ummadda soomaaliyeed mid ka mid ah dadkii qaatay oo dib ka baraarugay ayaa ka waramaya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waa idin salaamay guda iyo dibadba saaka waxaan ka hadlayaa mar kale dilaagii ummadda soomaaliyeed dilay kaarka w f b kaarkani waa dilaa wuxuu dilay ummaddii soomaaliyeed meel kasta waa ka dilay wuxuu ka dilay amnigii wuxuu ka dilay noloshii wuxuu ka dilay caafimaadkii wuxuu ka dilay dhaqankii kanaa ka dilay haddaba muxuu noo reebay haddii uu dhaqankii naga dilay diintii naga dilay dunyadii naga dilay beertii naga dilay baddii naga dilay kalsoonidii aan dalkeenna ku qabnin naga dilay muxuu noo reeba kaarkaani wuxuu noo reebay cuqdad kala shaki kalsooni la-aan dalkeenna aan ka shakinay oo isniri baahi ah baa dalkaani dal khayraad lamaaha dunyadiioo laga soo tegey beertiioo laga soo tegey baddiioo laga soo tegey maxay raadinayaan dadku kaarkaanay raadinayaan dad yaroo farakuturis oo shaqaala u ahaa gacanta ku haya ayaguna kalsooni kuma sii qabaan kaarkaani wuxuu sababay iimaan la-aan ummaddii soomaaliyeed oo dhan ku dhacday dee dadku hadday iimaan waayaan wax ay ku kalsoonaayaan ma leh xoolihii waa ku filaa waayeen ninkii shan tiroo ariya lehu niman cayruhu wuxuu kula dirirayaa kaarka wuu leeyahay waa iga badsadeen ilmahoodiiay qorteen in adeerkiisuu qoray bal dhibaatadaas eeg shan tiroo arigihuu leeyahay uma jeedo kanuu raadinaa bishii xaa ku jira orgiga ariga ugu lacagta yar lacagtiisaa ku soo dhacda shan tiro hadduu ka soo tago yaa shan tiro ariguu ka soo tegey markiibana waxaa ku jirta orgi lacagtiis ama wax ka sii yar aa ku jira labaatan halaadoo geeluu ka soo tegey kaarkaanuu raadaa ninkaas maxaa maxaa malaynaysaa waa aamin waaye saddex higtaroo beerhu ka soo tegey oo uu leeyahay kaarkaanuu raadinaa ilmihiisii intuu soo raray oo wuxuu keenay magaalada kaadkeeda shan tiro ariguu ka soo tegey ama laba tiruu ka soo tegey ama boqol buu ka soo tegey riiqa jooca lacagteed baa ku jirta markiiba haye khiyaar ma laha ninkaas waxuu maxbuus u yahay kaarkan waa dilaa soomaaliduna waxay tiraa ninkii ku baray kalluunka sida loo cuno waa ku dilay ninkaas sida loo cuno kaliyuu ku baray maantuu rabo waa kaa daynaa maantuu rabana cad yaroo balaq wax kuu tuura ninna wuxuu ku baray sida loo dabto uu ku baray subax walba waxaad qaadanaysaa fiiladaada ama shamaagtaada saasaad u tuuranaysaa dhag waad soo qabanaysaa ninkaasuu noloshaadu ka qayb qaataa leh hadda kaarkani qolada leh oo la magac baxda w f b waxay ka qayb qaateen geerida soomaaliyeed macluusha soomaaliyeed faqriga soomaaliyeed ba iyo hoogga soomaaliyeed nimankaanaa baday imana jeedno mana aragno war dilaagan dadku maysan arag kan xoolihii dilay oo diintii dilay oo dalkii dilay oo beertii dilay oo baddii dilay maan la arag oo dadkiiba isku laayay dadkiiba kanaa isku laayay maan loo jeedin sababtoo ah magaalo magaalo la daawaahi ma jirto nin la daawaahuna ma jiro wiil iyo aabbihiis daawaahuna ma jiraan wiil gabar iyo hooyada daawaahuna ma jiraan sababtana kaarkana u ah waa fidno ummadda soomaaliyeed loo soo diro waa kaarka fidno mataqaan waxa weeye shaydaan loo soo diro ummadda soomaaliyeed haddaad maqli jirteen shaydaana wax waswaasiya kan waaba shaydaanka waswaaska intuu soo dhaafo isku diraba hufuuba isaga dhiga bowriyaha ummadda imisa xabaalaha ugu jirta bal dadka soomaaliyeed waa is yaqaanaaye magaalo laba magaalo aan dagaalamin oo dad isaga dhiman sababta kaarkan ninkee ii sheegi kara ma jiro laba qowmiyadood oo deris aho walaalaho soomaaliya oo aan sababta kaarkan isku layn ma jirto wiilii abtigiisa aan isku dilin ma jirto ama aan ku kala dhiman wiilii adeerkiisa aan ku kala dhimanna ma jiro kaarkan qolada iska leh sida wax loo cuno kaliya loo fakrina loo noqday bareen dadka soomaaliyeed sida wax wax loo cuno kaliya la raadaa adigu waxaada shaqaysanoo aada cuntay aada cunno ka raadinaysay say misay ku seehay karaan magaalada garowe waa sidii la rabay un inaan isu soo baahano inaan baahano kulligeen hal meel isugu imaano kadibna nala qabsado muhiimadda ugu weyn saas waa wax kale iyo dan kale oo laga leeyahay dalkan male oo ah inta la curyaamiyo dhinac walba laga soo afjaro marka ugu dambaysana la wareego isagoo dhan markii dadkiisu ay noqdaan dad aan waxba haysan oo yaahiya oo iyaga iscunaaya markaan iscunno markaas ayaa dalkan lala wareegi doonaa waa soomaaliyey halaga kaco soomaaliyey iyadoo hadda halaga kaco marka laleeyahay sidai cawaanti aynu u oradna ma aynu waxbarashadana xoojinno aynu khaladaadkan iyo dulmigan hay-adaha qaarkood nagu wadaana aynu iska qabanno aynu hadalno oo dad nool oo hadli karaa oo caqli iyo xikmad leh aynu noqonno isku soo jeed karaan anaga isku soo jeednana meesha aynu ka saaro haddii kale khatar weyn weyn weyn ayaan dhacaysa marka aan leeyahay teeda kale hala hadlo oo dadku ha hadlaan waa sidaan oo kale faa'iidadan oo kale laga helaya war waxgaradka iyo aqoon-yahanka miyi iyo magaalo meel kastay joogaan ha hadlaan wixii cusub oo ay arkaan oo isleeyihiin dalkan dhibaato ku yahay ha ka hadlaan faa'iidaa noogu jirta weyn baraarug baa noogu jira iyo iyo iyo iyo caqligeenoo shaqeeya baa noogu jira arrintan walaalkay sheegaya ha laga foojignaado arrintan ha laga daba tago haddii kale mar dhow kalluumaysatana heli mayno beeralayna heli mayno xoolaleyna heli mayno
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah maqalkiisa intaan dib ugu kulmi doonno salaamun calaykum
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا